إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ugu daroon ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgalo qorshaysan ka fuliyey gobollada banaadir bakool iyo gedo alkataa'ib ayaa saacadaha soo socda baahinaysa xalqada afaraad ee silsiladda geedigii gurguurtay guulmise gabidhacleyn dowladda federaalk ayaa odayaal iyo habeen u xirxirtay ciidamo iyaga ka tirsan oo lagu dilay gobolka shabeellaha dhexe mu'asasada alkataa'ib ayaa soo bandhigtay muuqaal caddeynaya kaalin ballaaran oo ay bulshada iyo qabaa'ilka wilaayaadka ka qaateen dagaaladii dhacay labadii gu ee lasoo dhaafay qaramada midoobey ayaa ansixisay ciidamada bedelaya admis kadib muddo toddobiyo toban sano ah oo ay ciidamo afrikaan ah ka mira dhalin waayeen duulaankooda soomaaliya madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland ayaa weerar afkaha ku qaaday xasan sheekh maxamuud bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda turkiga ay tahay cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed sheekh umal oo ka mid ah wadaadaha taageera dowladda federaalka ayaa iminka qiray in waddanku gumaysi ku jiro dowladda federaalkana madaxdeedana yihiin dad shisheeyaha ku xiran oo maslaxadda ummadda ka shaqayn warka dibaddana dilal qorshaysan ayaa siyaabo kala duwan ugu dhacay ismaamulka ka tirsan dalka kenya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegeystayaal iminkana warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobollada bakool iyo gedo warkani hashim ayaa ka waramaya askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda xabashada ethoobiya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday gobolka bakool rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciidamo ka tirsan dowladda xabashada ethoobiya waxa ay qarax uga dhigeen garoonka degmada waajid ciidamo halkaa ku roondeynayay ayaa si gaar ah qaraxu u haleelay waxaana halkaa ku naf waayey laba sarkaal oo miinabaarayaal ah sidoo kale afar askari oo ka tirsan ciidamada xabashada ethoobiya ayaa halkaa ku dhaawacmay isla bakool xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ka joogaan degmada xudur dhanka gobolka banaadirna howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka howlgalkan ayaa si gaar ah waxuu kaga dhacay xaafadda bangala degmada dayniil ee magaalada muqdisho waxaana lagu dilay askari lagu magacaabi jiray cabdulaahi ibraahim muumin kaas oo si gaar ah kaga tirsanaa ciidamada dharcad ah ee nisa loogu yeero dhanka gobolka gadana xalay rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugnaa xerada w f b ee degmada garbaharey welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay alkataa'ib ayaa saacadaha soo socda baahinaysa xalqada afaraad silsilada geedigii gurguurta guulmise gabidhacleyn saacada ka hor waxay alkataa'ib baahisay ogeysiis oo ay ku caddeynayso in saacadaha soo socda ay hawada ku fasaxi doonto xalqada afaraad ee tixanaha oo soo bandhigi doona xaqiiqooyin cusub oo ku aadan dagaalka muddada labada sano ah socdo iyo arrimo la xiriira xalqadan waxay si gaar ah diiradda u saari doontaa ama soo bandhigi doontaa sidii uu xasan sheekh ula falgalay mashaakilidihii soo food saaray dowladdiisa iyo sidoo kale dhibaatooyinka soo wajahay waddanka sida abaarihii kol hore dowladda federaalk ayaa odayaal iyo haween u xirxirtay ciidamo iyaga ka tirsan oo lagu dilay gobolka shabeellaha dhexe sida warkaani uu ku faahfaahinayo farxaan cali cabdulaahi dowladda federaalk ayaa ciidamo badan geysay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo ay ka sameeyeen baaritaanno ay ku raadinayaan maleeshiyaad ka tirsan macawisleyda oo tiro askar ah ku dilay deegaankaasi askarta la dilay oo tiradoodu ahayd toddoba askari ayaa waxa ay dowladda federaalka dilkooda u soo qabatay odayaal iyo haween ka mid a dadka deegaanka shariif sheekh axmed oo ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalk ayaa ka hadlay dhacdadan isagoona cambaareeyey waxa ka dhacay halkaasi dagaalada sokeeya oo dalka ka jira iyo dhibaatada ay ku hayaan iyo sida doqonnimada ay wax u socdaan aad iyo aadaan uga xumahay gaar ahaan waxaan rabaa dhacdo ka dhacday shabeellada dhexe askar lagu laaya meesha inaan si gaara uga tacsiyeyo waa ka tacsiyeynaa dadka dhintay dadka dhaawaca ah maanta dhiig soomaaliyeed in la daadiyaa maalin ay bannaaneedna ma jirin maantana ma bannaana berrina ma bannaana maalin ay fiicantaana ma jirin waana khasaaro qofka wax geysta laftigiisa ousan ogeyn oo uu geystay oo naftiisa u geystay qofkaad disho dhiiggiis waa ku sugaan waxaasoo dhan waxay ka imaanayaan oo mas-uul ka ah fashilka siyaasadda tani ayay dadka ku dhaqan mandiqadaasi ay sheegeen inay sii horin karto colaadda ka jirta gobolka maadaama ay dowladda federaalka ku eedeeyeen inay ku soo xadgudubtay dadka rayidka ah marka laga soo tago dhibaatada guracan ee dowladda federaalka ciidamadeeda ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed ayaa dhanka kale waxa isa soo taraya dilalka ay isu geysanayaan iyaga dhexdooda mu'asasada alkataa'ib ayaa soo bandhigtay muuqaal caddeynaya kaalinta ballaaran oo ay bulshada iyo qabaa'ilka wilaayaadka ka qaateen dagaaladii dhacay labadii gu ee lasoo dhaafay warbixinta warkani waxaa inoo diyaariyey cabdalla mukhtaar xalqada saddexaad ee taxanaha geedigii garguurta ee guul mise guuldarro waxaa qaybaheeda dambe lagu soo bandhigay muuqaallo cusub oo muujinaya doorkii ay qabaa'ilka iyo bulshaweynta walaayaadku ka qaateen dagaalka inkastoo dadweynuhu saxaafadda kala socdeen dagaalada iyo doorka bulshada haddana waxaa lama filaan ahaa muuqaalada la soo bandhigay oo muujinaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo bulshada oo muujinayeen isku duubni aada u weyn waxaa la soo bandhigay ciidamo aada u badan oo magacoodu yahay ciidanka difaaca shareecada kuwaasoo si mutadawacnimo ah ugu soo biiray dagaalka iyagoo hubkooda ka qaatay guryahooda waana ciidan kumannaan ah oo gobollo kala duwan muuqaaladooda laga soo tabiyey haba ugu badnaadaaneh gobollada dhexe baay iyo bakool alkataa'ib sidoo kale waxa ay soo muujisay doorka ay salaadiinta qabaa'ilka ka qaateen dagaalka muddada labada sano ah socday kaasoo ay ku difaacayeen nidaamka shareecada ee walaayaadka islaamiga ah boqolaal neef oo geel iyo ari isugu jira oo ay horkacayaan odayaasha dhaqanka ayaa lagu daawanayaa muuqaalka kuwaasoo ay beeluhu sahay uga dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka waxaana arrintaasi bogaadiyey a-sheikh axmed cumar abuu cubaydah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan bogaadinayaa dowrka siyaasiga ah iyo abaabulka bulshada ee ay qaateen walaayaadka islaamiga ah waxaa cadowga dhabarjab ku ahayd iskuduubnida ay muujiyeen qabaa'ilka muslimka ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah iyo dowrka wanaagsan ee ay ka qaateen difaaca diinta iyo dalka waxay qabaa'ilku garab iyo gaashaan u ahaayeen wiilashooda mujaahidiinta ah waxay naf iyo maal ku bixiyeen welina ku bixinayaan jihaadka waxaan leennahay allah ha idinka aqbalo camalkiinna saalixa ah waxaan idin haynaa abaal aan la soo koobi karin ilaahay keliya ayaana gudi karaa abaalkiinna
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح intaa waxaa weheliya oo xalqada saddexaad ee taxanaha geedigii garguurta lagu soo bandhigay door lixaad leh oo ay haweenka walaayaadka ka qaateen dagaalka haweenka ayaa sida muuqaalka laga dheehan karo dagaalka uga qayb qaatay hantidooda iyo farsamadooda waxa ay bixiyeen hub agab ay ka mid yihiin kuwa biyaha lagu qaato dhar cunto iyo xoolo nool qof kasta oo daawada xalqada saddexaad ee taxanaha waxa uu dareemayaa xajmiga iyo miisaanka uu leeyahay doorka ay bulshada iyo qabaa'ilka ka qaateen dagaaladii lala galay dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye labadii sano ee lasoo dhaafay يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساب
وكاسا وبحددكيدي muddo saddex iyo toban sana haddii shabaabka ila dhaqmaayeen shabaabkii markuu iska carray way ila carreen hal qofoo deegaanka ku nool ma jirta sidaas quruxda badanna sidaas u dhisay ciidamada xoogga keliya ayaa ku sugan hadda magaalo fiyaalaheeda sidaas u wenyahay haddana dadkeeda uu wada argagixisan yahay لا معقول معقول ما هو والله وقو شعب انا ما جوجتو هل نفلي حتى قوة شركتها كشغينا ويسقطت انا شباب كي لتقي jabka dowladda federaalka ku gaaray dagaalka waxaanan ka dhicin niyad jabka ay ka qaaday doorka qabaa'ilka iyo caqiidada ay aaminsan yihiin waxaana tusaale loo soo qaadan karayaa xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo muujiyey in dadku diin ahaan ay ula diriirsan yihiin dowladda federaalka wuxuuna soo qaatay qiso uu isagu goobjoog u ahaa oo ka dhacday shabeellaha dhexe aadan yar waalbaan tagaanimo iyadoo saas xabadii kasii dhacayso taqriiban aan maqlayno dee markaas laga bixiyey nimankii marka dadkaan u tagnay odayaal baa fadhiyey odayaasha markaa nin waxaa jira hadduu odaygu damco inuu yahay oday aada u cililoon weeye odayaasha marka inay iska sii daayaan way jeclaan lahay wixii qabsaday iyo dhibaatadii qabsaday marka markuu oday hadlo nin oday oo waxaa jiray xoogaa wuu iljabinayaa aamus buu leeyahay wuu aamusinaya marka nin baan u dira waxaan ku ninka odayga ama nimankiiba mise ee, bal naga soo hubi mise mise wax kala haya wuxuu ku yidhi ee, bal annaga seed nu aragtaan adii odayaashii way iska xishoodeen waxay yidhahdeen nimayo waxba laydin yeeli maayo waxaan rabnaa bal inaan ogaano seed nu aragtaan waa dad aan shabaab ahayn dadkaas ma aha nimankaas kamid maaha waa shacabkii caadiga ah nin baa wuxuu yidhi ma lay ballan qaadaya inaan waxba la yeelayn waxba ka dhalanayn wax consequence a mala layn ballan weeye ani waxaan idin arkaabi inaad gaala tihiin Anu- anu saasaan idin arkaabi inaad gaala tihiin ayaan idin arkaabi ninkaas kama tirsana ururkaas qoladaas ma aha ee, wadaad ma aha waa nin bulshada ka tirsan oo caadi iska ah oo- oo magaalada jooga marka ninkaas wuu ku dhawaaqay oo geesinimo buu yeeshay inta kalena waa sida muuqaaladan ayaana ah kuwo taxane ah oo lagu soo bandhigayo gulufkii uu xasan sheekh ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح qaramada midoobay ayaa ansixisay ciidamada bedelaya admis kadib muddo toddobiyo toban sano ah oo ay ciidamada afrikaanku ka mari dhalin waayeen duulaankooda soomaaliya tafaasiisha warkani maxamed daahir ayaa eegaya ururka la baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar qabyo ah oo lagu samaynayo howlgalka bedelaya ciidanka admis kaasoo loo bixiyey howlgalka taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya oo magaciisa loo soo gaabiyo eusom qaraarkan qabyada ah oo ay dowladda ingiriiska horboodisay ayaa waxaa meel mariyey shan iyo tobanka xubnood ee golaha marka laga reebo hal dowlad oo ka aamustay oo ah maraykanka shirkan ayaa ku yimid si cagajiid ah waxaana uu dhacay iyadoo maalmo un ay ka harsan yihiin xiliyadii kama dambaysta ahayd ee uu ku ekaa howlgalka atmis oo ah kow iyo soddonka bishan sii dhammaanaysa ee disembar sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay shirka waxa uu qaraarka qabyada ah u ogolaanaya ururka isku magacaabay midowda afrika ah inuu ilaa soddonka bisha janaayo soomaaliya geeyo labiyo toban kun lix boqol labaatan iyo lix askari oo ay ku jiraan kun iyo afartan askari oo boolis ah iyo in dib u eegis lagu sameeyo ciidamada admis si looga guuro magacoodii hore ee fashilmay looguna guuro magac cusub oo ah eusom ku-xigeenka ergeyga joogtada ah ee dowladda ingiriiska ee qaramada midoobay ayaa sheegay in qaraarkan uu si adag u xoojinayo taageerada uu golaha siiyo soomaaliya safiirka itoobiya u fadhiya qaramada midoobay ayaa khudbad uu ka jeediyey kulanka waxa uu ka sheegay in amniga geeska afrika uu halis ku jiro islamarkaana awoodda xarakada al-shabaab ay sii xoogaysanayso isagoo codsaday in ciidamada dowladdiisa lagu daro howlgalka ah balse taasi ma cadda ilaa iyo hadda muddada joogitaanka ah ay haystaan ciidamada shisheeyaha ee afrikaanta waa hal sano oo keliya waxaana khubarada ammaanka ay aaminsan yihiin kani inuu yahay iskudaygii ugu dambeeyey ee ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah loogu soo dirayo gudaha soomaaliya la taliyaha dhanka ammaanka ee xasan sheekh oo lagu magacaabo xuseen macalin ayaa shaaca ka qaaday inay haystaan fursad ay ku go'aamin karaan dalalka ciidamada ku biirinaya howlgalka cusub arrinkaasi ku dhawaaqideedana ay weli dhiman tahay waxaana uu intaa ku daray inuu tixgelintiisa leeyahay heshiiskii ankara ku dhex maray xasan sheekh iyo abiy axmed labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa dalka isaga baxay kumanaan ciidamo ah markii dhaqaale loo waayay islamarkaana ay ku rafaadeen dagaalada joogtada ah ee ugu imaanaya xarakada shabaabulmujaahidiin madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland ayaa weerar afka ku qaaday xasan sheekh maxamuud warkani waxaa faahfaahinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la magacbaxay jubbaland ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu ku eedeeyey xasan sheekh in uu yahay nin qabiyaaladeyste ah oo danaha qaranka ka doorbiday kuwa shaqsiga ah sida uu hadalka u dhigay hogaamiyaha maamulka la magacbaxay jubbaland xasan sheekh waa murtasiq qowmi ah oo calooshii u shaqaysta beelaysan oo ay qabyaaladu ka qaalib noqotay qarankii uu matalayeyna ka hormariyey dan shaqsiyadeed ayuu yidhi hogaamiyaha maamulka la magacbaxay jubbaland sidoo kale waxa uu tilmaamay in xasan sheekh uu yahay dagaal ooge mujrim ah oo ay mudan tahay in ummadda soomaaliyeed laga qabto fasaadka uu ku hayo waa sida hadalka uu u dhigay hogaamiyaha maamulka la magacbaxay jubbaland axmed madoobe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in xasan sheekh indhaha ka laabtay qabaa'ilaadka islaynaya waxa uuna maanta isku diray ayuu yiray laba isla dhalatay oo walaalo ah islamarkaana maanta soomaaliya meel ay xabad ka dhacaynin aysan jirin waxa uu kaloo ku daray in qaranka soomaaliya oo maanta odayga u ahaa oo ka dhigay meel ay ka taliso xaaskiisa islamarkaana isaga iyo ilmihiisa ay dhulboob ka wadaan dalka soomaaliya waxa uu yidhi beentii uu baraha bulshada ka waday sannada ka hor oo uu ku halaagay wiilashii soomaaliyeed ayuu ilaa hadda ka hadlin islamarkaana waalidiinta wiilashaasi ay ilaa hadda u helin waxwar ah isagoo sidaasi u dayacay wiilashii soomaaliyeed ee al-shabaab ku baabi'iyeen gobolada dhexe ayuu hadda rabaa in uu annagana geliyo dagaalkaas oo kale kamana yeelayno buu yidhi axmed madoobe in waxa uu rabo loo yeelo maamulka jubbalandna ani ayaa madaxweyne ka ah haddii ay dan u tahayna maamulkayga faraha kala baxa buu yidhi axmed madoobe mar uu khudbad ka jeedinayay goob fax shar ah xiisadda u dhexaysa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ayaa marba marka ka dambeysa sii labakaclaynaysa iyagoona hawada isku marinaya hadallo badan oo uu midba kan kale ku dhaleecaynayo bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda turkiga ay tahay cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed warkani cali aadan ayaa inoo haya bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda turkiga ay tahay cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed dadkan oo aragtiyo ka dhiibanayay xadgudubyada ay dowladaha shisheeye ka wadaan dalka ayaa waxay shaaca ka qaadeen in dowladda turkiga ay tahay cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed waxay tilmaameen in xukuumadda ankara ay dowladda xabashada itoobiya u hibeynayso kheyraadka soomaaliya islamarkaana aysan ahaynin mid ka shaqaysa masaalixda dalkan dowladda itoobiya ayay sheegeen in duulaan gardarro ah ay ku joogto soomaaliya iyadoo doonaysa inay dhul horleh qaadato turki horta marka hore turki soomaali walaalaheen waayu leeyahay turkiga cudowga koowaad soomaali turki waa haddii ilaahay laga cabsaayo madaxweynaha wuxuu dhahay itoobiya oo dhul intaas soomaaliya toban jeer camal ka weyn oonu badna haysanin oo inay bad hesho yaa xaqay u leedahay sababta xaqa ay u leedahay yaa sii marka xaqa ay ku leedahay maxay tahay micnaha ana baddeeda maa xaqa ku leedahay waxaas khalad waay khalad waay dad dalkeenna ku soo duulay oo gedi ilaa iyo dhankaan askar iyo ciidan qasab ku soo geliyey maantana inay dhahaan soomaaliya heshiisa heli gasho wallaahi bilaahi aadaa ugu xumaa kowdheh maadaama dad waddankeenna ku soo duulay oo xoog iyo hub iyo saanaad xoog ku soo geliyo taas aad iyo aadaa ugu xumaay kowdhe waa anay dhan waa waa khiireen horta been xaaraan waaye waa ciishoon waaye gudaheega waxaa ku jiro ilaaha og ma jecli marka itoobiya in baddeena la madaxweynaha dowladda federaalk ayaa boorxofteyntiisi waxay kusoo gabagabowday magaalada ankara ee dalka turkiga isagoona itoobiya u saxiixay inay qayb ka hesho badda soomaaliya umal oo ka mid ah wadaadaha taageera dowladda federaalk ayaa iminka qiray in waddanku gumaysi ku jiro dowladda federaalkna madaxdeeda yihiin dad shisheeyaha ku xiran oo aan maslaxadda ummadda ka shaqayn maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya sheekh maxamed cabdi umal oo ah ganacsada ku nool wadanka kenya ayaa qoos ka muujiyay dowladda federaalk uu taageerayay tobankii sane ee lasoo dhaafay heer uu taageeradiisu gaarsiisay inuu la mid dhigo dowladdii uu ka tagay nebi moxamed salaallahu caleyhi wasalam ay saxaabadu hogaaminayeen umal ayaa hadda qiray wixii uu dowladda federaalk ka difaaci jiray oo ahaa inay shisheeyaha kusoo hogaamisay waddanka wuxuuna sheegay in hogaamiyaasheedu yihiin dad badankooda shisheeyaha ku xiran taqriiban waxaad moodaa inuusan hadalkii uusan nafci lahayn oo xaaladdu inay kasii darto mooyaane aysan ka soreyn lahayn sababo dhowr ah midda koowaadi wax weeyaan dadka xilalka hayaayey in badani daacad kama aha wadanka iyo hogaankiisa daacad kama aha midda labaadi waxa weeye wadanka tala soomaaliyeed keliya hadda kuma socdee gacan shisheeyaa yaa ku jirta oo dadkan mas-uuliyiinta ah inta badan mid walba salka wuxuu ku hayaa ama dhabarka wuxuu ku hayaa dowlad shisheeye ama dowlado shisheeye taladii marka tala soomaaliyeed ama tabala ummadani ay leedahay ma ay aha umal ayaa sidoo kale shacabka soomaaliyeed u sheegay inay taageeraan dowlad shisheeyuhu wata oo ku eedeeyey inay yihiin daalimiin sidaasna wallaha ugu salladay madax daalimiin ah ta saddexaadna waxa weeye shacabka laftiisa ilaahay sunnadiisa kowniga waxa weeye in marar badan saan tilmaanay qur-aankuna sheegay shacabku hadduu hagaagsan yahay baa ilaahay madaxda u hagaajiyaa wakadalika nuwali bacda adaalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun buu ilahay yidhi tabaaraka watacaala marba hadduu dadku daalimiin yihiin oo ayagii ay dulmiga wadaan in ilaahay tabaaraka watacaala madax daalimaad daalimiin ah oo musuq maasuq iyo qabyaalad iyo burbur iyo nafci iyo danayste iyo madax noocaasa in qoorta loo geliyaayey waa ilaahay cuquubaadkiisa mid ka mida wey taana waxay waxay ku xalisantaa in haddii shacabku uu dulmiga ka noqdo oo ummaddu ilaahay usoo laabato
sheekh umal ayaa la sheegay inuu aada uga caraysanaa toddobaadyadii lasoo dhaafay khilaafkii soo dhexgalay xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe sidoo kalena waxa uu hadalkiisa kusoo aadaya iyadoo dowladda federaalka ay sii cadaysay mabaadi'deeda dimuqraadiyadda badii oo itoobiya la siiyey iyo shacabka soomaaliyeed oo aada usoo baraarugay warkan waxaad kala socotaan warbaahinta tan alfurqaan iminkana warka dibadda dilal qorshaysan ayaa siyaabo kala duwan ugu dhacay ismaamulka ka tirsan dalka kenya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in dilal qorshaysan ay ka dhaceen mid ka mid ah ismaamulada ku yaala gudaha dalkaas dilalkan oo saddex gaaraya ayaa waxay ka dhaceen deegaano kala duwan oo ka tirsan ismaamulka nakuura ee dalka kenya waxaana socda baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen dilka koowaad ayaa ka dhacay deegaanka baati ee ismaamulka nakuru waxaana guri halkaasi ku yaala laga dhex helay meyd qof dumar ah iyadoo ay baxsadeen dadkii dilka geystay dilka labaad ayaa waxaa geystay sarkaal ka tirsan booliiska dowladda kenya kaasoo saldhig ku yaala ismaamulka nakuro ku dilay nin oday ah oo toddobaatan afar jir ahaa deegaanka elementita oo isna ka tirsan ismaamulka nakura waxaa ka dhacay kufsi iyo dil loo geystay haweeney toddobaatan shan jir ah waxaana dadka deegaanka ay dhigaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan arrinkaas ismaamulka nakura ee dalka kenya waxa uu ka mid yahay ismaamulada ugu ammaanka xun ee dalkaas waxaana mandiqada ku badan burcada dilalka iyo dhaca u geysta dadka deegaanka dhowaan ayay ahayd markii dowladda kenya ay gebi ahaanba albaabada isugu dhuf xarumihii waxbarashada ee ku yilay ismaamulka nakuru sababo ku aadan ammaandarida xadka ka baxda ee ka jirta gobolkaas guud ahaan warkii alfurqaan waa naga intaa